بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وميكروفونكii dubista cajaladaha alxuseyni ama alxuseyni islamic stereo and bookshop halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa siiradii caaisha binta abubakar sidiiq waxaana inoo soo gudbin doonaa walaalkeen sheekh aadam xaaji maxamuud
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu ka warami doonaa silsiladii nisaa muminaat oo aynu ka warami doono inta ilaahay subxaanahu watacaala inooga furo caaisha bintu abibakar caaisha bintu abibakar bintu abi quxaafa waxaa runtii sida magaceeda ka muuqata dhalay saxaabigaa qiimaha badan leh ee ah saxaabigii ugu horeeyey ee rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaana runtii hooyadeed ay ahayd sida culimmadu ay ka warrameen umu roman bintu camir oo iyaduna gabadh saxaabiyada ahayd oo nebigu calayhi salaatu wasalaam sida uu ka warramay uu yidhi man sarahu an yandura ilaa imra'atin min alxuuri alciini falyandur ilaa ummi ruman ninka ay farax gelinayso inuu eego gabadh xuural ciinta ka mid ah oo noloshan joogta ha eego ummu ruman oo ahayd caaisha bintu abi bakrin bintu abi quxaafa hooyadeed idan saxaabiga abubakrin oo taariikhdiisana meelo badan aynu kaga waranay iyo allahuma salli calaa maxamedin ummu ruman ayaa iska dhalay caaisha bintu abi bakrin waxaa xusid mudan caaisha bintu abi bakar muwaasafaadka ay leedahay ka hor inta aynan ka waramin waktigii ay dhalatay iyo allahuma salli calaa maxamed barbaarinteedii waxay runtii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi uriituka fi lmanaami halaatha layaalin jaa-anii bika almalaku fii sariqatin min xariirin fii saraqatin min xariirin fayaqulu hadihi imra'atuk faakshifu can wajhika faidaa anti hiya faaqulu in yaku hada min cindi illahi yumdih rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo sifooyinka qiimaha leh ee ay leedahay ka waramaya wuxuu yihi waxaa lay kaa tusay hurdaa laygu kaa tusay saddex habeen waxaa yimid malag malaa'igta ka mid a isaga oo gobol xariira kugu sida oo le tani waa gabadhaadi dabeeta markii dambe ee aan ku guursaday ayaan wejigaaga fayday mise waxaaba tahay tii lay tusay ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanan idhi haddii arrinkaasi uu yahay xagga eeba uu ka yimid wuu socodsiin doona waa intii aanu guursan rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha tirmidi xadiis uu wariyey yani kitaabkiisa jaamicu tirmidi jibriil ayaa u yimid rasuulku calayhi salaatu wasalaam bisuuratiha fi fi khirqatin khadra'a ila nabiy sala allahu alayh wasalam isaga oo gobol ku sida mara ah faqaala hadihi hadihi zawjatuka fi dunya walakhira wuxuu yihi tani waa gabadhaadii adduunyada iyo aakhira idan caaisha sifooyinka ay leedahay ma aynu dhammayn karno radia allahu canha oo waxaynu ugu tegi doonaa xagga gudaheeda waxaa xusid mudan alimaam masruuq bin cabdiraxmaan alhamadani alkufi oo taabici weyn oo taabiciinta waaweyn ka mid a waxa uu runtii odhan jiray marka uu caaisho ka warinayo sifooyinkai daba sheegay xadahatnii asadiiqatu bintu asadiiqi xabiibatu xabiib illahi almubara'a fi kitaab illah waxaa ii warantay tii runsheega badnayd ee runsheeguhu uu dhalay ee ahayd xabiibatu xabiib illah yani midii uu jeclaa kii ilaahay jeclaa almubara'a fi kitaab illah ee lagu beri yeelay kitaabka ilaahay caaisha bintu abi bakrin oo runtii reer beni tiam ahayd sida taariikhdu ay sheegto waxaa la yidhaahdaa caaisha dhalashadeedii fatima bintu rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam oo hablihii rasuulka ugu yarayd sideed sanadood bay ka yarayd waxaanay ka warantay iyada oo leh waxaan u garaadsaday uun iyadoo aabbahay iyo hooyadayba islaamnimada ay haystaan oo ay yihiin dad muslimiina ayaan u garaadaystay ayaay tidhi caaisha radia allahu canha mar ay ka warramaysay waxaa xusid mudan rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida alimaam addahabi uu ka warramay markii khadiija bintu khawaylad ay dhimatay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa yani u magaratay timid dumarkii mu'minaadka mid kamida waxaanay ku tiri yaa rasuul allahi waxa wanaagsan in lagu doono dumar wanaagsan oo kugu filan waana gabadha muslimadii la odhan jiray khawla bintu xakiim waxaanay dareentay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhimashadii khadiija bintu khawaylad ay kasoo gaadhay murugo badani oo ficlan waynu kasoo waranay dowrkii ay ku lahayd khadiija nebiga calayhi salaatu wasalaam noloshiisii iyo dacwaddii uu dadka gaadhsiinay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam khawla bintu xakiim waxay ku tiri yaa rasuul allah maxaad u guursan weyday si aada ugu ilowdo khadiija dabeet rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi yaan guursadaa in shi'ta bikran wa in shi'ta sayiba haddii aada doonayso gabadh yani carmala waa lagu hayaa haddii aada doonayso mid yarna waa lagu hayaa bay ku tiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulkaa kala weydiiyey waxay tihi haddii aada doonayso gabadh yani dhalinyara waxaan ku haynaa ibnatu axabi khalqi illahi ilayk inantii uu dhashay ka agtaada loogu kala gacayl badan yahay abuurka oo dhan marka la eego oo caaisha haddii aada doonayso gabadh carmalana zawda bintu zamaca oo iyadu ku rumaysay ayaanu doonaynaa yaa rasuul allahi inaanu ku guurino labadada dumara ayaan kuu dooray bay ku tiri rasuulka calayhi salaatu wassalaam waxaa xusid mudan alimaam adahabi sida uu ka waramay nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa camar binu caas ayaa weydiiyey waayo sanadkii sideedaad ee hijrada ayaanu soo islaamay wuxuu ihi yaa rasuula allah markii uu ayu nnaasi axabu ilayka yaa rasuul allah yaa dadka agtaada loogu kala gacayl badany yani yaa dadka ugu jeceshahay baala caaisha caaisha yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam fa min alrijaali raggana yaad ugu jeceshahay qaala abuuha aabaheed baan ugu jecelahay bu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa xadiiska saxiixa ah ee ay bukhaari iyo muslim soo wariyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa law kuntu mutakida min hadihi lummati laitakadtu aba bakrin khaliila walakin aquwat lislaami afdal haddii aan saaxiib yeelanayo abubakar baan saaxiib ka dhigan lahaa laakiin walaalnimada islaamnimada ayaa ka fadli badan oo aan ka jecelahay bu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam akhawaati fi llahi waxaa xusid mudan sida taariikhda ku sugan caaisha radia allahu canha iyadoo da-yar ayaa la siiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam culamadu marka ay tirinayaan muwaasafaadka kale ee caaisha ay leedahay waxaa kamid ahaa ilaa awowgeed oo ahaa saxaabi oo rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam caaisha radia allahu canha oo iyada oo da-yar la siiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa markiiba waxaa soo galay hijradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida aynu ka waranay meelo badan aynu kasoo tilmaanay taariikhdiisa markii aynu ka waramaynay nabiga caleyhi salaatu wasalaam dhibtii badneyd ee ku timid quraysh markii ay go-aansatay in ay dilaan ayaa waxaa loo ogolaaday inuu hijroodo oo uu hijroodo magaaladii madiina iyadoo halkaa uu kaga sii horeeyay musxab bin cumayr oo safiirkii uu diray ahaa oo markaasi kusii sugay islaamnimadii saxaabadii waaweyneyd ee ansaarta ahayd ee markaasi u talinaysay madiina marka ogaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam in halkaa uu ku leeyahay ehel mu'miniina iyo deganaansho nabadgeliyo oo dacwadiisa lagu soo dhaweynayo ayuu u hijrooday rasuulku calayhi salaatu wasalaam bixistii uu u baxayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dowr weyn baa ay ku lahaayeen caaisha iyo aabaheed iyo asmaa bintu abibakar iyo reer abibakar oo dhan waxaa xasid mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam hijrada markii uu u baxayey ee saxaabadu ay wada hijrooneysay waxa uu ku yidhi abubakar iska joog waayo ilaahay subxaanahu watacaala inuu kuu sameeyo saaxiib ayaa laga yaaba marka abubakar oo runtii saaxiibnimada u hanqaltaagayay inuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam la saaxiibo ayaa maalinba marka uu saxaabi baxo ee ehelkiisa kala baxo ayaa uu u hanqaltaagayay hijradaasi inuu hijroodo maalintii dambe ayaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam goor duhura oo aan u iman jirin isaga oo is-asturaya oo hagoogan ayuu gurigii abibakar yimi dabeeta asmaa bintu abibakar ayaa aragtay waxay u tagtay aabaheed iyadoo caaishana markaasi ay ag taagan tahay waxay tihi yaa rasuul allah waa yani yaa abati aabahayow haadaa rasuulullah aabahayow waxaa yimid rasuulki ilaahay isagoo hagoogan dabeeta abibakar ayaa farxad la soo booday rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa uu ka furay gurigii isagoo runtii leh fidaan lahu abi wa ummi aabahay iyo hooyaday baan furasho uga dhigaya talow arrinka keenay maxaa uu yahay xilligan rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeeta nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa uu soo dhaweeyey rasuulka ayaa ku yidhi aan kuu warrama ah cidda kula joogto horta inaad meesha ka saarto wey marka nabiga calayhi salaatu wasalaam asmaa bintu abibakar iyo caaisha ayaa la joogay radia allahu canha radia allahu canhuma dabeeta nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu sidaa ku yidhi ba abibakar uu ku yihi yaa rasuul allah kuwani waa ehelkaagi oo qaar aad wax ka qarsanaysa ma ay ahaa ee waa kuwii aad wax ku qarsanayse yaa rasuul allahi wixii aada ii sheegaysa ii sheeg dabeeta waxa uu ku yidhi waxaa la ii ogolaaday inaan baxo oo allahuma salli calaa maxamed aan hijroodo abubakar ayaa yihi assuxba yaa rasuul allah kol haddii lagu ogolaaday inaan ku raaco wey dabeeta nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi haa waynu israacinaa buuri abubakar oo runtii farxad darteed la ooyaya oo caaisha markii ay ka warramaysay tiri maan arag aabbahay oo farxad darteed la ooya maalintaa ka soko wuxuu diyaariyey laba daabadood oo magaratay ah geeli markaasi la fuuli jiray ee allahuma salli calaa maxamed yani lagu sahay tegi jiray oo buuxa oo ugu talagalay maalinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo ogolaaday inay ku baxaan inay ku baxaan dabeete wuxu uhi yaa rasuul allah waa kaa waad aragtaa sidaasaynu ku baxaynaa bu yihi rasuulka ilaahay marka abubakar iyo allahuma salli calaa maxamed rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaasi ayay ku baxeen waxaa xusid mudan iyadoo nabigu calayhi salaatu wasalaam ay usii ducaynayso caaisha oo ay leedahay ilaahay oo nabadgeliye rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo markaa ah ninkeedii iyo aabahay ilaahay oo magar saaxbatkum asalaam yani ilaahay haydin nabadgeliyo oo ay sidii kusii socdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay allahuma asxabnii fii safarii waakhlufnii fii ahli ilaahayow safarkayaga yani wehel noogu noqo sidoo kale ehelkayagana ilaahay oo adiga ayaa wakiil nooga sii ah oo khalif nooga sii ah ayuu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii bay ku baxeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abubakr bin abi quxaaf bixitaanka ay baxeen ee allahuma salli calaa maxamed ay u baxeen xagga iyo madiina waxaynu kaga soo waranay taariikhdii abubakar oo halkaasi ayay tahay in loogu noqdo laakiin haddaynu in yar ka tilmaano waxaa la yidhaha godkii ay ku nasteen ee khaaru thawr la odhan jiray ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu gelayay waxaa la yidhaha abubakar waxa uu ku yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah ha gelin ilaa aan magaratay anigu inaga hubsado waa god in badan aan la gelin ciira ay isku qabatay dabeeta daf buu yidhi godod buu arkay maryihiisiibuu wada jeexjeexay maro walba god buu ku gufeeyey maro walba god buu ku gufeeyey si aan nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ugaga soo bixin markii uu arkay in god uu banaan yahay ayaa godkii uu lugta ku qabtay markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu ufadhiistay ayuu yihi yaa rasuul allah soo gal asuu dhabtiisa ku seexday rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo u barkaday waxaa la godkii ayaa saqbarhkii laga qaniinay abubakr bin abi quxaaf oo caaisho aabaheed ah yani usradaasi caaisha ay ka dhalatay waxay ahayd reer ilaahay ku kobciyey diintii rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo dadka muslimiinta ah soo gaarsiiyey waana dadkii dowrka ugu weyn ka qaatay yani islaamka maanta aynu hoos habsanayno ee ilaahay subxaanahu watacaala oo aakhiradeenna ku nabadgeliyey qofkii raaca waxa la dhaha markii laga qaniinay iska daa xanuuno waxa uu diiday in nebigu calayhi salaatu wasalaam toos ilaa xad la yidhaahdo ilmadii kululeyd ee ka dhacday ayaa ku dhacday dhabankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu soo booy ilmadii baa ku toosisay ee muu hadal si uu u dhowro rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaasaa jacayl rasmiya ah oo qofku uu jeclaado rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa caaisho aabaheed oo ahaa abubakr bin abi quxaafa markii uu soo booday nebigu calayhi salaatu wasalaam cafwan uu soo booday ayuu yihi maxaa kugu dhacaya abubakr wuxuu yihi ya rasuul allah godkaasaa laiga qanin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu masaxay waxaa xusid mudan caaisha iyo walaasheed asmaa bintu abibakr iyo inamadii abubakar uu dhalay oo iyagu intaasi ka warhaynaya abubakar iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam raashinkay u keenayeen xataa adhiga ayaa moogtay la keenayo lagu agdaajinayay si caanaha looga agsiiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar sidaasi ay ahayd waxaa xusid mudan nabigu calayhi salaatu wasalaam muddo kadib ayaa caaisha iyo allahuma salli calaa maxamedin ay iyaguna kasoo daba hijroodeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaana la yidhaahdaa bishii ramadaan sanadkii labaad ee hijriyada oo markii shuwaal ay allahuma salli calaa maxamed soo gelaysay ah ayaa beder muslimiintii ay kusoo guulaysteen waxaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam goostay in uu la aqal galo caaisha oo runtii markaa culimmadu ay ku tilmaamaan da-deedu inay ilaa sagaal jir ahayd waxaana la yidhahdaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa u diyaar garoobay guurkaasi dabeete umu rumaan bintu caamir oo nebiga oo ahayd caaisha hooyadeed iyaduna way diyaarisay caaisha waxaa la dha intay usoo qurxisay ayay soo diyaarisay dabeete waxay u keentay dumar ansaara waxay tiri ina mariya dabeeta way israaceen nabiga calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya ayay ugeystay tiri yaa rasuul allah ehelkaagii waa kaasi fabaaraka allahu laka fiihina wabaaraka lahuna fiik ilaahay haysukiin barakeeyo marka lasoo ururiyo ayaa ay ku tiri umu roman bintu caamir waxaana la yidhaahdaa waxay ahayd bishii shuwaal rasuulku calayhi salaatu wasalaam meherkeeda waxa uu ka dhigay shan boqol oo dirham sida dumarkiisaba uu hore ugu meheriyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam shan boqol oo dirham dumarkiisa oo dhanna intaasuu ku wada meherin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan caaisha radia allahu canha oo runtii kala kulantay nabiga calayhi salaatu wasalaam intii uu la aqalgalay iyo intii uu guursaday barbaarin runtii keenaysa qofku in ehelkiisa uu sidaa u barbaariyo maadaama ay ahayd gabadh da-yar waxa ay ka warantay caaisha sida bukhaari uu wariyey raximah llah kuntu alcabu bilbanaati fayajiu sawaaxibii fayanqamicna min rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam fayakruju rasuulu llahi fayadkulna calaya wakana yusaribuhuna ilaya fayalcabna maci waxay ka warantay caaisha inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u ogolaan jiray hablaha jaarkii inay la ciyaaraan caaisha oo ay maaweeliyaan waxaa kaloo ay caaisha tiri ana alcabu bilbanaati yani dakala calaya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wa ana alcabu bilbanaati waxaa ii soo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam anigoo hablo la ciyaaraya da-yaraanteeda darteed dabeete waxa ugu yihi maa haada yaa caaisha maxay ahaayeen kuwan kula ciyaaraya qultu khaylu sulaymaan waxaan ku yihi waa fardihii nabiy llaahi sulaymaan calayhi salaam walahaa ajnixa waxaanay leeyihiin garbo dabeete nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ilka cadeeyey halkaasi waxa ay tilmaamaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam barbaarintii uu caaisha u lahaa ilaa xad uga ogolaan jiray war mararka qaarkood in runtii wakti ay siiso inay la magaratay soo jeedo dumarkii dhalinyarta ahaa ee jaarkeeda ahaa ee la joogay iyadoo halkaasi inooga tilmaamaysa samaaxadu ay shareecadu leedahay oo runtii inoo tilmaamaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii suubanaa iyo siduu ahaan jiray waxaa xusid mudan nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha dowrkii ay kula lahayd iyada oo gabadh ah jihaadkii uu galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha iyadoo ka waramaysa waxay tiri waxaanu u helnay qoritoor sidii dhici jirtay waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dumarkiisa u qori tuuri jiray marka uu jihaadka u baxayo dagaalkii uxud aniga iyo umu sulaym bintu milxaan alansaariya oo markaasi ahayn dadkii ugu waraabinta badnaa saxaabadii dhaawacmaysa waxaanay runtii tiri caaisha sida uu ka warramayay anas binu malik waxaan usoo taagnaa buu yihi caaisha oo runtii adkaysatay xijaabkeedii oo magaratay xaydatay oo allahuma salli calaa maxamed biyo ay ku sidaan muxuu ahaay sibraarkii berigii hore la isticmaali jiray oo kale oo magaratay biyo ay ka buuxaan intay lasoo yaacaan ku hor shubaya dhaawaca oo haddana la cararaya ayaan indhahayga ugu soo taagnaa buu yihi anas binu malik sidii uu ka warramay markii dagaalkii uxud uu dhammaaday ayaa hinda bintu camar bintu xaram alansaariya oo runtii ahayd gabadh mu'minada oo aada u layaa badan ayaa ay la kulantay caaisha iyadoo awr hogaamineysa awrkaa waxaa saarnaa ninkeedii iyo inankeedii khallaad binu camr binu jamuux iyo walaalkeed cabdillaahi binu camar binu xaram oo saddexduba ku istishhaaday dagaalka walaalkeed iyo ninkeedii iyo allahuma salli calaa maxamed inankeedi faqaalat lahu caaisha caaishaa ku tiri ma war baad haysaa maxaa kaa dambeeya waxay tihi khayr baa jira amaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam fasaalix khayr baa jira rasuulka ilaahayna waa wanaagsan yahay wa kullu musiibatin bacdahu jalalu dhibaato wal oo rasuulka kadib yani ma garatay jirtaana maadaama rasuulkii uu fayow yahay oo uu caafimaad qabo yani waa arrin fudud agteydaba ay ku tahy ilaahayna mu'miniinta shuhadu ka yeeshay ninkeedii iyo walaalkeedii iyo inankeedii intiiba way wata waxaa runtii la yidhaahdaa caaisha radia allahu canha waxaa kaloo ay ka mid ahayd dagaalkii gaswat laxsaab dadkii raacay rasuulka calayhi salaatu wassalaam waxaana la yidhaahdaa caaisha dagaalka gaswat laxsaab markii muslimiinta ay dhibtu ku badatay ayaa mar waxaabay gaadhay baa la yidhaahdaa sufuufta hore ee uu jihaadku ka socday ilaa xad cumar bn khadaab radia allahu canhu uu la hadlay isagoo leh maxaa halkan ku keenay wallahi inaka la jariia yani waxaa tahay gabadh dhiiran baa tahay baa uu ku lahaa cumar bn khadaab radia allahu canhu waxaanay tiri iyadoo ka warramaysay cumar siduu ii canaananayey waxaan tamaniyey in dhulku ilaqo maalintaasi waxaana runtii la yidhaahdaa طalxa bin cubayd allahi ayaa cumar ku yihi ya cumar wayxak inaka qad agsarta munda alyawmi waina ataxawuzu aw ilfiraalu ila ila allahi tacaala marka aada caaisho sidaa ula hadlayso xaggee maanta dadku ay u carari karaan oo aan ahayn in ilaahay subxaanahu watacaala shahaadadiisa la doono ayaa uu ku lahaa cumar bin khadaab radia allahu canhu caaisha dib bay usoo noqotay iyadoo runtii canaantii badnayd ee cumar binu khadaab uu canaananayay ee uu lahaa dib u noqo ay dib ugu soo noqotay isagana ay ka ahayd dhowris uu dhowrayo xaaska rasuulka calayhi salaatu wassalaam oo ahayd gabadhii yani ugu kala gacaylka badnaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam sababtuna ay ahayd inuu dhalay saxaabigii ugu jacaylka badnaa ee dacwadiisa qeybta weyn kasoo qaatay rasuulka calayhi salaatu wassalaam waxaa xusid mudan caaisha waxa ay nasiib u heshay mar labaad dagaalkii lagu qaadiyey bani lmustaliq oo ahaa halkii lagu imtixaanay caaisha radia allahu canha ee uu ka bilaabmay xaadisada loo yaqaano xaadisat lifk ee abeen abuuradkii lagu sameeyey caaisha radia allahu canha sidaynu ognahay bukhaari iyo muslimba way ka warrameen si yaroo urursan haddaynu u tilmaano caaisha radia allahu canha dagaalka ay raacday ee nebigu calayhi salaatu wassalaam beni lmustaliq uu kusoo guulaystay markii uu kasoo noqday rasuulku calayhi salaatu wassalaam isagoo nasri weyn soo helay ee muslimiintu ay ku farxeen dadogii munaafiqiinta aana ay aada iyo aada uga xumaadeen ayaa soo noqodkii caaisha waxaa ka lumay yani ma garatay tax ay lahayd oo runtii ay kuwan dumarku ay xidhaanabaa ka lumay marka iyada oo raadinaysa ayaa safarkii uu kasoo dhaqaaqay oo allahuma salli calaa maxamed la mooday hawdajkii ay dumarka rasuulku alayhi salaatu wasalaam geli jireen inay ku jirtaa la mooday caaishana waktigaasi qof yaroo fudud bay ahayd sidii baa lagaga soo baxay saxaabiga loo yaqaano safan bin mucadal oo nin mu'mina ahaa ayaa arkay caaisha oo meeshii lagaga tegay oo allahuma salli calaa maxamed meel ku seexatay markii u arkay buu yihi subxaana allah dabeed subxaana allahdi bay ku toostay sidii baa uu kusoo kaxeeyey awrkii buu ag joojiyey isagoo sii jeeda sidii bay kusoo fuushay ilaa uu soo gaadhsiiyey rasuulka calayhi salaatu wassalaam intiibaa munaafiqiintii ay war ka sameeyeen iyagoo runtii gaadhsiiyey caaisha radia allahu canha in ay sinaysatay oo ay ka sinaysatay safaan bin mucadal dabeeta ilaahay subxaanahu watacaala si uu u kala sooco mujtamacii islaamiga ahaa ee nebigu calayhi salaatu wassalaam uu barbaarinayey ee saxaabadiisu ay ka mid ahaayeen isla markaa loo imtixaano guriga rasuulka calayhi salaatu wassalaam ashaddu nnaasi bala'an alambiyaa uma asaalixuun falamsal falamsal xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa ahaa waxaa dadka ugu imtixaan badan dadka wanaag ambiyada dabeeta kuwa wanaagsan baa ku xiga dabeeta kuwa kusii xiga dabeeta kuwa kusii xiga wax ka fadliga imtixaankaasi waxa uu gaadhay in nabigu calayhi salaatu wasalaam gurigiisa uu ka hijroodo ilaa xad arrinkii uu aada ugu adkaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayo guri walba waa lagu hay labadii qof ee wada taaganba arrintaasi ayay ka sheekeynaya caaisha waxay ka warramaysay waxay tiri waxay igu darnayd maalintaanu israacnay mastax binu asaas oo aabahay uu qoodin jiray oo kamid ahaa saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo gabadhiisii intaanu israacnay markii ay intay turunturootay bay tiri tacisa mastax yani waxaa hogay mastax oo ay ku halqabsatay waxaan ku ihi maxaad u leedahay saxaabiga caynkaasa sidaasi waa sidaa ay aada ula yaabtay tiri adna ma sidaasaad u jecesha aabaheedna waa ninka quudiya mastax binu asaas ee wax siiya waxay tihi adna sidaasaad u jeceshahay isaguna waa kuwa maanta suuqa ka fidinaya in aada gashay yani ereyga waxaa suuqa laga leeyahay dabeete waxay tihi maalintaasaa wadnuhu hoosii ku igaadhi almuhim rasuulku alay ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu gaadhay heer uu yidhaahdo war maxay u jeedaan dad maanta ehelkaygii dhibaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa halkaasi ayay ka gaadhay imtixaankii caaisha la imtixaanay waxaa xusid mudan caaisha radia allahu canha sidaa markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga tegay ayaa maalintii dambe ilaahay subxaanahu watacaala kasoo waramay ina aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayru lakum likuli imri'in maktasaba min alitm wاladi tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim ilaahay subxaanahu watacaala samada sare ayaa uu kasoo beriyay caaishana waxay lahayd marnaba kumaan seexan qur-aan baa soo degi doono oo arrintaada inta uu beri yeelo la akriyi doonaa marnaba kumaan seexan ilaahay wuxu uhi kuwii been abuuradka la yimid cusbatan minkum koox idinka idinka mida bay ahayd laa taxsabuuhu sharan lakum hamoodina inay dhib idin lahayd oo ay shar idin ahayd bal huwa khayrun lakum way idin khayr badnayd likulli imri'in maktasaba min alism qof wal oo idinka idinka midi intii uu dembiga ka shaqaystay ayuu leeyahay waaladi tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim ilaa xaday gaadhayn mastax binu asaas iyo xasaan binu saamit iyo rag kaleba la jaldiyo oo laga jaro intii xadulqadfiga qofku marka uu ku tuuro waxaa xusid mudan caaisha radia allahu canha oo qiimaheeda lahayd waxay ka mid ahayd dadkii aqoonta xadiiska ugu badnaa waxaana runtii la warinayaa caaisha in runtii ay ahayd dadkii ugu warinta badnaa yani xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam kun xadiis in badan kun xadiis in ka badan ka warisay waxaa la yidhaahdaa waxay ahayd saxaabo kooban waxaa culimmadu ay leeyihiin laba kun iyo ziyaado xadiis ayaa ay ka warisay caaishii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa masalan saxaabada ay ka warisay caaisha radia allahu canha aabaheed baa ka mid ahaa ka wariyey cafwan waxaa ka mid ahaa cumar bn khataab waxaa ka mid ahaa sacad bin waqaas waxaa ka mid ahaa xamzata bin camr alaslami sidoo kale dumar fara badan ayaa runtii caaisha ka wariyey oo ay ka mid ahayd faatimatu sahre waxaa caaisha wax badan ka wariyey axaadiista sax yacni taabiciyiin badan oo uu kamid yahay curwa bin subayr oo uu kamid yahay caamir ashacabi oo uu kamid yahay cada bin abi rabax masruuq binu ajdac saciid bin musayib iyo taabiciyiin badan oo kale idan taas waxay caddaynaysaa caaisha radia allahu canha sidii ay ku ahayd xadiiska sida aynu soo sheegnay laba kun iyo laba boqol iyo toban xadiis ayaa ay ka warisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaana la yidhaahdaa saxaabada kun in ka badan ka horeysay ee caaisha ay ku jirtay waxaa kamid ah cabdillahi bin cumar bin khadaab waxaa kamid ahaa abu hurayra waxaa kamid aha anas bin malik waxaa kamid ahaa cabdillahi bin mascuud iyo jaabir bin cabdillahi iyo abu saciidin alkhudari oo magaciisa la odhan jiray sacad bin malik idan dee saxaabada inta badan aynu xadiiska ku aragno ayay weliba beredheereysiisay caaisha kuwaas waa kun in ka badan bay ka wariyeen laakiin iyadu laba kun iyo laba boqol iyo toban xadiis ayaa ay ka warisay rasuulka alayhi isalaatu wassalaam waxaa kamid ahaa masalan culimmadu sida ay tilmaamaan axaadiista masalan bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen waa boqol iyo afar iyo toddobaatan xadiis oo caaisha ay ka warisay rasuulka alayhi isalaatu wassalaam ayaa bukhaari iyo muslim ay soo saareen halka bukhaari afar iyo konton xadiis oo gaara uu soo saaray oo caaisha ay leedahay sida muslimna yani sagaal iyo lixdan xadiis oo khaasa uu soo saaray bukhaari waxyaalaha uu soo saaray iyo muslim waxaa kamid ahaa masalan nabigu alayhi salaatu wasalaam uu yihi man axdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun ninka diinteeda kusoo kordhiya waxa aan kamid ahayn ayaa uu lahaa waa lagu celinaya ayuu lahaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxa axaadiista ay warisay caaisha bintu abi bakr ay ka warisay rasuulka alayhi salaatu wasalaam waxaa xusid mudan caaisha oo runtii ku jirtay saxaabadii koobnayd ee runtii fityada bixin jirtay saxaabada fityoon jirtay ee toddobada ahaa ee caaisha ay kow ka ahayd ee cumar bin khataab uu laba ka ahaa ee cabdillaahi bin cumar uu saddex ka ahaa ee cali bin abi daalib uu afar ku ahaa ee cabdillaahi bin cabaas uu shan ku ahaa ee cabdillaahi bin mascuud uu lix ku ahaa ee zayd bin saabit uu toddoba ku ahaa waxaa kamid ahayd kaalinta koowaad caaisha bintu abibakr sida culimmadu ay ka warameen ee ay soo saareen idan caaisha radia allahu canha waxa ay kamid ahayd saxaabadii fityoon jirtay ee runtii koobnayd ayaa ay ku jirtay marka cilmigeeda iyo aqoonteeda laga waramay yani kitaabka loo yaqaana ansaab alashraaf ee albalaadari uu leeyahy raximah llah waxau yihi kanat caaisha qad ishtagalat bilfatwa fi khilaafati abi bakri wacumari wacuثmana wahaluma jar ilaa an maatat wakunta mulaazima lah wakuntu mulaazima lah yani waxa uu lahaa cabdiraxmaan bin qasim isagoo aabihii ka warinaya caaisha waxay ahayd mid ka shaqaysa fatwada waktigii abibakar iyo kii cumar iyo kii cusmaan ilaa ay dhimatay oo aan anigu ahaa mid ag joogay baa wili waxaa xusid mudan caaisha radia allahu canha oo ahayd gabadh ilaahay subxaanahu watacaala u dhaliyey hadal cadaynta sida taabiciin badani ay ka warameen maruu curwa binu subayr ka waramayey waxau lahaa saxiibtu caaisha fama ra'aytu axada qad kana aclama biaayatin unzilat walaa bifariidatin walaa bisunnatin walaa bishicrin walaa arwaa lahu walaa biyawmin min ayaami alcarabi ولا بنسب ولا بكذا ولا بكذا ولا بقضاء ولا بدب منها فقلت لها يا خالة الطب من أين علمتنيه waxau lahaa curwa bin zubayr maan arag qof caaishaan la saaxiibay buu yidhi oo aan raacay oo aan magaratay la noolaa si aan cilmiga uga qaato maan arag qof uga cilmi badan aayad la soo dejiyey ka warankeed aayaddaasi waxay ka waramaysa iyo sida ay kusoo degtay haddii ay noqoto faradna cid farad uga aqoon badan maan arag haddii ay sunno noqotona cid uga cilmi badan maan arag hadday gabay noqoto sidoo kale haddii ay noqoto carabta maalmaheedii iyo taariikhdeedii maan arag haddii ay noqoto taariikhdii kale ee ay lahayd carabi iyo nasabkeediina maan arag haddii ay xukun noqotona sidoo kale ayay ahayd haddii xataa ay noqoto allahuma salli calaa maxamedin dibiga oo ah caafimaadkana maan arag ilaa aan ku idhi eddadayay halkeebaad ku baratay allahuma salli calaa maxamedin oo caafimaadkana halkeebaad ku baratay baan ku idhi curwa yani waxa uu lahaa falaqad dahaba caamatu cilmiha lam as'al canhu waxaana uu lahaa isagoo curwa kasii waramaya haddii caaishii fadligeedaba lasoo ururiyo xadiisul ifkigii iyo sidii ay kaga baxday iyo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankii uu kusoo dejiyey ayaa inagaga filan ayaa u ah alimaam masruuq binu ajda raximahu llah oo runtii ahaa taabiciintii ugu waaweynaaye ka wariyay caaisha ee cilmigeedana runtii gaadhsiiyey dadka wuxuu yihi hal kaanat caaisha tuxsinu lfaraa'id yani isaga la weydiiyo la yidhi caaisha miyay faraa'idka masalan dhaxalka miyay aada yani u wanaajin jirtay faqala masruuq wallahi laqad ra'aytu asxaaba muxamedin sala allahu aleyhi wasalam alakaabir yas'aluunaha can ilfaraa'id ilaahay baan ku dhaartay bay ayuu yihi waxaan ogaa caaisho oo saxaabadii waaweyneyd ay wax ka weydiiyaan dhaxalka oo fii riwaayatin ra-aytu mashiikhata saxaaba yas'aluunaha can ilfaraa'id odayaasha saxaabadu iyaga oo wax ka weydiinaya ayaan ogaa abu burda oo ka wariyay abu musa alashcari oo isaguna aabihii kasii wariyey wuxuu lahaa maa ashkala calayna asxaabu muxamedin xadiisun qad fasa'alnaa canhu caaisha ilaa wajadnaa cindaha minhu cilma xadiis yani iskama kaaya dhex galo oo maanu fahmi waayeyn oo saxaabada masalan haddii aanu ka fahmi weyno caayishaanu weydiin jirnay ilaa wajadnaa cindaha minhu cilma xadiiskaasi saxaabadu ay noo kala saari kari waayeen ee iska kaaya dhex galay waxaanu ka heli jirnay cilmi ballaadhan oo ay runtii caaisha ayuu leedahay alimaam azuhri raximah llah waxa uu lahaa law jumica cilmu caaisha ilaa cilmi jamiici nisaai lakana cilmu caaishata afdal haddii cilmiga caaisha lasoo ururin lahaa oo cilmiga dumarka oo dhan la agdhigi lahaa lakana cilmu caaishata afdal cilmiga caaisha ayaa ka fadli badan lahaa cadaab bin abi rabax oo runtii ahaa nin taabiciya oo taabiciintii waaweyna kamid ahaa oo caaisho ka wariyey saxaabadii toos yani taabiciintii waaweyneyd toosnaydna kamid ahaa ayaa waxa uu lahaa kanat caaisha afkaha annaas wa axsana annaasi ra'yan fi lcaam caaisha waxay ahayd ta ugu faham badan dadka oo haddii ay tahay aayaadka ilaahay fahamkooda iyo xadiiska rasuulka alayhi salaatu wasalaam fahamkiisa iyadaa ugu faham badneed wa axsana annaasi ra'yan waxaanay ahayd mid dadka ugu ra'yi wanaagsan marka caamada guud loo eego idan caaisha radia allahu canha oo runtii sidaa ahayd isla markaa dowrkaa weyn ku lahayd dadka muslimiinta ah waxaa xusid mudan maca hada waxay ahayd gabadh saahidada oo runtii ilowday adduun badan iyo allahuma salli calaa maxamedin in ay urursato wixii markaasi dadku ay ku raaxaysan jireen iyadoo cahdiyadii dambe dadka muslimiinta ah ay heleen adduun aada u fara badan waxay ahayd mid haysata noloshii rasuulka calayhi salaatu wasalam curwa isaga oo ka waramaya muxuu lahaa laqad ra-aytu caaisha radia allahu canha tuqsimu sabciina alfan wainahaa latarqacu jayba darciha waxaan arkay buu yihi caaisha oo toddobaatan kun oo dirham qaybinaysa iyada oo toobkeedu uu wada ragcan yahay oo uu wada tulan yahay ayaa u lahaa curwa binu zubayr waxaad umalaynaysaa gabadh adduunka intaa leg ilaahay siiyey toddobaatan kun oo allahuma salli calaa maxamed dirham qaybinaysa oo maradeedii ay jeexjeexan tahay oo tolanaysa curwa mar kale waxa uu lahaa isagoo ka warramayay suhdigii caaisha radia allahu canha mucaawiya bin abi sufyaan ayaa usoo diray caaisha boqol kun oo dirham fawallahi maa amsat xataa faraqaha xataa faraqatha boqolkii kun ee dirham ee uu aroortii usoo diray wuxuu yihi may galabaysan sidii ay u bixinaysay boqolkii kun ee dirham markii ay sidaa u bixisay ee ay dhamaysay ayaa gabadh u shaqaynaysa ay tihi law ishtarayta lana min hadihi daraahimi bidirhama laxma waxay tihi yaa caaisha waxay nagu wanaagsanaan lahaa boqolkaa kun ee dirham ee aada qaybisay inaad dirham inooga reebto aynu hilib soo siisan akhawaati fillah waxa xusid mudan suhdigii caaisha boqol kun oo dirham oo maalin gudaheed ay ku sadaqadaysateen oo loo keenay oo aanay kala hadhin dirham ay hilib siisato sida ay ka warramaysay allahuma salli calaa maxamed gabadha u shaqaynaysa walilahi daru limaam addahabi xaysu qaal waxaa runtii xusid mudan alimaam adahabi oo ka warramayay caaisha oo yidhi kanat umu lmu'miniina min akrami ahli zamanih caaisha waxay ahayd marka loo eego gabadhii ugu deeqda badnayd waktigeedi cibaadada runtii caaisha iyo allahuma salli calaa maxamed soonkeedii culimadu waxa ay ka warrameen in runtii sanadka badankiisa ay soomi jirtay salaadna ay ka mid ahayd dadka ugu taagnida badan habeenkii ee ilaahay subxaanahu watacaala isu taaga ayaa ay ka warrameen waxaa xusid mudan oo runtii muwaasafaadkii caaisha ka mid noqonaya sida xadiis saxiixii uu tilmaamayo waxa ay tidhi jaa fi saxiixi ana caaishata qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ya caaisha hada jibriil wahuwa yaqra'u calayka asalaam qaalat calayhi asalaam waraxmat ullahi taraa ma laa naraa ya rasuul allah caaisha ayuu ku yihi rasuulku alayhi salaatu wasalaam kani waa jibriil waanu ku salaamaya dabeete waxay ku tidhi wacalayhi asalaam waraxmat ullahi yani isagana naxariista ilaahay korkiisa ha ahaato naraa ma yani taraa ma laa naraa ya rasuul allah waxaad aragtaa wax aanaan arkin bay ku tiri rasuulku alayhi salaatu wasalaam idan sida yani abu nucaym fi kitaabihi uu kaga warramayo marka uu ka warramayo caaisha ayaa waxa uu soo qaada asadiiqatu bintu sadiiqi alcatiiqatu bintu lcatiiqi xabiibat lxabiibi waalifat lqariibi sayid lmursaliina maxamed alkhatiibi almubara'a min alcuyuubi almucaraat min irtiyaabi lquluubi لرؤyتha جibrيl رasuل clاm الqyوb cاaشhaةa أm الmؤminiin radي الlahu عanha yani waxa uu kaga waramaa erayadaa sifooyinkaa u siinay oo uu leeyahay waxay tii runta sheegaysay ee kii run sheegaha u dhalay ee naarta lagu xoreeyey ee kii naarta lagu xoreeyey u dhalay ee xabiibaة الxabiib ahayd tii uu jeclaa kii ilaahay jeclaa waa rasuulka alayh الsalaatu wasalaam ee iyada lagaga saaray muxuu ahaayey lagu beri yeelay kitaabka ilaahay ayaa uu magarata odhan jir waxaa xusid mudan caaisha radia allahu canha oo runtii iyadu u lahayd allahuma salli calaa maxamed adabka iyo magaratay aftahamada u lahayd yani sifooyin badar ayaa ka mid ahayd radia allahu canha waxaa xusid mudan mar ay ka warramaysay cumar bn khadaab qad kana cumar bn khadaab zaahida wakana ida qala asmac waida mashaa asrac waida daraba fi daayat illahi awjac nin ba ay aragtay allahuma salli calaa maxamed ma garatay aada iyo aada isu dabcinaya oo runtii suhdi iska muujinaya markaasa la yidhi faqaalat mutacajia ma hada faqaaluu zaahid ninkan waxaa la yidhahdaa waa nin zaahida ayaa lagu yihi qaalat qad kana cumar binu khadaab zaahidan haddii suhdi la doonayo cumar baa ugu suhdi badnaa bay tiri wa kana idaa qaala asmac haddii uu yidhaahdo wuxuu a mid dadka maqashiiya hadalkiisa oo hadalka hoosumuu dhigi jirin ee haddii uu hadlayo dadku hadalka gaadhsiin jiray waidaa mashaa asrac haddii uu socdona nin socodkiisu uu xoogan yahay ayuu ahaa oo aan ahayn ninaad moodo inuu sii dhacayo socodkiisu miduu miisaaman yahay oo socod yani magaratay quman u aha waidaa daraba fi daati illahi awjac hadduu ilaahay dartii wax u karbaashayana mid wax kulayliya ayuu ahaa cumar radia allahu canhu waxaanay runtii dooneysay inay toosiso suhdiga wejigiisu sida uu noqonayo inay u tilmaanto ninkaasi ayay dooneysay caaisha radia allahu canha waxaana la yidhaahdaa ereyadeeda layaab ka badnaayo xikmaddeeda waxaa ka mid ahaa laa sahra ila lihalaasa musallin aw caruusin aw musaafir yani waxay odhan jirtay saddex unbaa ay tahay soo jeedku waa in ninku uu yahay nin dee tukanaya oo salaada soo jeeda haddii kale waa inuu yahay nin caruusa haddii kale waa inuu yahay nin musaafir saddexdaa mid uun inuu ahaado ayay ahayd bay odhan jirtay caaisha radia allahu canha waxaana runtii xusid mudan caaisha ereyada ay odhan jirtay faman sarahu an yusbiqa adaa'ibu almujtahidu falyakufa nafsahu can kasrati dunuub yani ereyadeedii waxaa kamid ahayd inakum lan t inakum lan talqu llaha caza wajalla bishayin khayru lakum min qilati dunuubi marka ay waaninayso dadka wanaagsan idinku ilaahay yani lama kulmaysaan shay uuga kalgacayl badan yahay in qofku uu dembiga ereysto faman sarahu an yasbiqa adaa'ibu lmujtahib falyakufa nafsahu can kasrati dunuub haddii aad ninka uu farax gelinayo inuu uhormaro wanaagna yani naftiisa ha ka joojiyo dembiga badan bay odhan jirtay caaisha radia allahu canha ereyadeeda waxaa kamid ahayd masalan in ay soo dheegato xadiiskii ahaa falaa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq caza wajal ayaa ereyadeeda kamid ahayd waxaana masalan la weydiiyey caaisha goorma ayaa ninku uu noqonaya masalan yani inuu yahay nin musiiah oo wax xumeeya faajaabat radia allahu canha ijaabat alwaasiq alcaalami idaa danna anahu muxsinu yani marka uu qaato inuu wax walba isagu hagaajinayo ayaa arinku uu qofka ka leexanayaaba ay tiri caaisha radia allahu canha waxaa xusid mudan caaisha radia allahu canha oo uga tagtay dumarka muslimaadka ah ee saalixiinta ah ee jecel in dariiqii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay maraan raad ballaadhan oo ay runtii kula hadlayso iyadoo ka dheeganaysa xadiiskii rasuulku calayhi salaatu wasalaam u lahaa addunyaa mataac wakhayru mataaciha almar'atu asaalixa in nadara ilayha sarathu wain amaraha ataacathu wain qaaba canha xafidathu fii nafsiha wamaaliha xadiiskaa iyada oo tafsiirkiisa sii tilmaamaysa oo dhaqan ahaan ugu tilmaamaysa dumarka muslimaadka ah ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam u lahaa adduunyadu waa raaxaysi raaxaysigeedana waxaa ugu khayr badan gabadha wanaagsan ee in nadara ilayha saratu haddii uu eego farax gelisa wain amarahaa ataacathu haddii uu amrana yeesha wain qaaba canhaa xafidathu haddii uu ka maqnaadana u ilaalisa nafteeda iyo maalkeeda si arrintaasi ay u hirgashana oo xadiiskaasi loo dhaqan geliyana waxay runtii odhan jirtay caaisha iyada oo la hadlaysa dumarka muslimaadka ah oo u tilmaamaysa gabadhu waa gabadha ugu toosnida badan ninkeeda ee toosisa ee caruurteeda ilaalisa ee tarbiyadaysa ee dariiqa ilaahay subxaanahu watacaala ku hanuunisa ayaa ugu toosni badan ayay odhan jirtay caaisha radia allahu canha waxaa ereyadeedii ka mid ahayd haddii gabadhu ay ninkeeda wanaajiso oo ay caruurteeda hagaajiso oo ay tarbiyadeeda tarbiyadooda hagaajiso waxaa laga maqnaa yacni carshiga oo warkeedu u gaadha ayay lahayd caaisha radia allahu canha gabadhe haddii ay doonaysa inay janno heshana waa inay toosnida ninkeeda iyo caruurteeda tarbiyadeeda ay ka adkaato ayay lahayd caaisha radia allahu canha mar wax laga weydiinaya caaisha umu lmu'miniin can afdali nnisaai yaa dumarka ugu fadli badan la weydiiyeyna waxay tidhi allatii laa tacrifu cayba almaqaali waa gabadha aan hadal leexsan aqoonin ee hadalkeedu uu toosan yahay walaa tahtadii limakri rijaali ee aan u hanuun badnayn inay ninkeeda iyo ragga khiyaamayso shaqadeedu aanay ahaynuun inay wax isweydaariso oo ay ninkeeda khiyaamayso aan ahayn faariqat alqalbi qalbigeedu uu saaf yahay ilaa min aziinati libacliha waxa keliya ee ka buuxa qalbigeeda uu yahay uun in ninkeeda ay raaligeliso iyo caruurteeda walibqaa'i fi siyaana calaa ahliha iyo inay ilaaliso ehelkeeda gabadhaasi ayuunbaa ah gabadha ma garatay ugu fadli badan dumarka ayay lahayd caaisha radia allahu canha waxaa xusid mudan waktiyadan dadku ay ku jiraan ee usradii laysku diray ee layidhi ninka iyo gabadhiisu col iyo nabad midna ma aha inay noqoto in aynu tusaale ka dhigano ereyada ay lahayd caaisha radia allahu canha ee ay uga tagtay usrada islaamiga ee loo baahan yahay caaisha radia allahu canha muddo nisfi qarniya oo konton sannadood ku dhow ayaa waxa ay ka buuxisay dunida cilmi iyo runtii toosni waxaana culimmadu ay tilmaamayaan in bishii rabadaan sanadkii sideed iyo kontonaad ee hijiriyada ay xanuunsatay caaisha radia allahu canha xanuunkaasi oo keenay in runtii uu gaadho in la yidhaahdo waa kii ay u dhimatay caaisha radia allahu canha waxaana la yidhaahdaa culimmadu sida ay tilmaameen ee aasaarta saxiixa ay sheegayso caaisha habeen salaase ah oo toddobiyo tobankii rabadaan ah ayaa ay la kulantay oo dhimashadeedii ay timid waxaana la yidhaahdaa umu salama ayaa markii ay maqashay oo ay maqashay waa uu dhimatay caaisha radia allahu canha ay tidhi wallahi laqad kaanat axaba annaasi ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ilaa abaha ilaahay baan ku dhaartay bay tiri yani iyadoo ilmeynaysa caaisha haddii ay dhimatay waxay ahayd mid loogu kalgacayl badan yahay umu salama oo kamid ahayd dumarkii rasuulka aleyhi salaatu wasalaam ilaahay yani rasuulka aleyhi salaatu wasalaam gabadhii loogu kalgacaylka badan ilaa abaha aabaheedunbuu ka jeclaaye yani dadka kale oo dhan waa uu ka jeclaa rasuulku alayh salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa bacda salaati lwitri iyada oo maalintaasi lixiyo lixdan jira ayaa la caayisay caasha radia allahu canha waxaana kamid ahaa dadkii ku tukaday abu hurayra radia allahu canhu dadka oo dhanina waa iskugu yimaadeen ilaa xad la yidhaahdo habeenkaasi dadkii wuu is arki waayey badnidii dadkii ku tukanaya caaisha radia allahu canha qabrigeeda waxaa la yidhahdaa markii la dhigayey waxa ay nasiib u heshay in cabdillaahi bni maxamed bin cabdiraxmaan bin abi bakr iyo cabdillaahi bin cabdiraxmaan bin abi bakr inay intooduba hoos yimaadaan oo ay u galaan godka hoose si ay u dhigaan caaisha radia allahu canha rasuulku alayhi salaatu wasalaam caaisha waxa uu ka dhintay iyada oo sideed iyo toban jira oo sagaal jirna waa lagu siiyey sagaal sanadood bay wada noolaayen rasuulka aleyhi salaatu wasalaam toddoba jir baa lagu siiyey laakiin sagaal buu kaloo aqal galay sagaal bay wada noolaayeen rasuulka aleyhi salaatu wasalaam markaa sideed iyo toban buu kaga dhintay rasuulku aleyhi salaatu wasalaam lix iyo lixdan jirna oo ay ku dhimatay caaisha radia allahu canha oo bacda rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam muddadaasi runtii ku dhow dhowr iyo afartanka sannadood bay noolayd bacda rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waxaa runtii xusid mudan caaisha oo aynu kasoo waranay la noolaanshihii ay la soo noolayd rasuulka aleyhi salaatu wasalaam aynu ka waranay cilmigeedii iyo sidii ay ku ahayd qur-aanka iyo xadiidka oo aynu nidhi xataa saxaabadii waaweyneyd ayaa ay magaratay baradhaabtay leanna waxaynu nidhi cabdillahi bn cumar bn khadaab iyo abu hurayra iyo anas binu malik iyo zayd binu saabit iyo abu saciidin alkhudari tiro kooban baa kun in ka badan ka warisay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo toddoba saxaabi oo caaisha ay ku jirtaa caaishana waxaynu ku nidhi laba kun iyo laba boqol iyo toban xadiis ayaa ay ka warisay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam idan cilmi hadday noqoto sidaas ay ahayd waana dariiqa maanta looga baahan yahay dumarka muslimaadka ah in qofku aqoontiisa uu xoojiyo si uu cibaadadiisa iyo toosnidiisu ay u toosnaato leanno ilaahay subxaanahu watacaala ayaa leh innamaa yaksha allaha min cibaadihi lulama waxaanu ka soo waranay suhdigeedii iyo adduun oo dhan inuu gacanteeda yimid iyadoo gabadh aada garanayso adduun alla siiyey haddana adduun oo dhan inuu gacanteeda soo galay oo allahuma salli calaa maxamed aanay waxba ka qaadan waxaynu ka soo waranay boqol kun oo dirham oo aroornimadii loo keenay oo galabtii allahuma salli calaa maxamed ay faraqday iyadoo aanay hal dirham oo allahuma salli calaa maxamed ay hilib siistaan aanay kala hadhin oo allahuma salli calaa maxamed sidaa uu sheegayay axadu yani axad lmuslimiin oo uu lahaa ma garatay ama gabadhii ay ka warinaysay iyadoo ushaqaynaysay oo ay tiri maad inooga reebtid dirham keliya oo aynu hilib siisan dirham ay hilib siistaan aanay kala hadhin wahada wallahu aclam waaxkam wabilahi tawfiiq
ilaaha ka abaalmariya sheekh aadam xaaji maxamuud sida waafiga ah ee uu inagu faahfaahiyey siiradii caaisha binta abubakar sidiiq ilaahay ka raalli ahaada iyadii aabeedbe cajaladani waxa ay ka mid tahay silsilada aynu ku magacoonay nisaa-un mu'minaat waana cajaladii labaad waxaana kala xidhiiri kartaa nuskhada asalka ee cajaladan duubista cajaladaha ee alxuseyn islamic stereo hargeysa wabilahi tawfiiq